إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud halkaasoo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka weeraro isugu jira qaraxyo iyo kabiin ayaa gobolka shabeellada hoose loogu dhigay kalayan ka tirsan ciidamada shisheeye haweenay dhashay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegtay inay wiilkeeda afduubteen ciidamo ka tirsan sirdoonka kooxo hubaysan ayaa xaafadda islii ee dalka kenya ku dilay wiil dhallinyaro oo soomaali ah saraakiil ka tirsan f b i da maraykanka ayaa socdaal qarsoodiya ku yimid magaalada muqdisho warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay filim ku saabsan dhulboobka ah ay ku howlan yihiin madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday hoyga oo magaalada beledweyne ka degan yahay xildhibaan lagu magacaabo maxamed cabdulaahi buraale قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud halkaasoo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka dagaalka ayaa askarta dowladda federaalka waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena ay tiro kale ku dhaawacmeen wixii faah-faahin ah ee ku soo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbi doonaa insha allah dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kabiin la beegsadeen askar ka tirsan kuwa shisheeye kolonyadan ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa waxaa lagu helay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow ee dhacaduleedka degmada qoryooley khasaare kala duwan ayaana jira oo gaaray ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda dhowaan ayay ahayd markii in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye lagu dilay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose qaraxyadaas oo ay ka dambeeyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenay dhashay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegtay in wiilkeeda ay afduubteen ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali askarigan ayaa ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk waxaana lagu magacaabi jiray xasan maxamuud maxamed ayaa waxaa afduubay ciidamad u hubaysan oo isla dowladda u shaqaynayay ka tirsan gaar ahaan kuwa isku magacaabay nabad sugidda ilaa iyo haatan lama oga halka uu jaaniyo cirib dhigay askarigan eheladiisa ayaa baadigoob xoogan ugu jira sida ay wiilkooda ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen hooyada dhashay wiilkan ayaa la hadashay warbaahinta iyadoona sheegtay in wiilkeeda ay si xaqdaro u afduubeen ciidamada sirdoonka dembi uusan lahayn ayay tilmaamtay inay dusha u saareen wiilkeeda xitaa loo diiday inay aragto wiilkeeda dowladda waxaan ka rabaa cadaalad xasan maxamed maxamuud inaan cadaalad u helno dulmanaan nahay afduubaa lagu haystaa nalooma ogola ayagoo u shaqaynayey ayagaa god ku ritay dowladda meeshaan cadaalad ka sugayno ayadaan dulmano u nahay dhibaatay noo geysteen dowladda cadaalad hadday jirto dowladda waxaan ka codsanaya xasan maxamed maxamuud inaan cadaalad u helo marasaan nahay dumaraan nahay meel walbaan tagnay maxkamadaan tagnay waxaan u tagnay xildhibaankeennayaan u tagnay cid sidaas noo fiirido ma jirto dhibaataan qabnaa laamaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayaan bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka sokow waxay dhexdooda isku geystaan dilal bareer ah afduub iyo dhac ku aadan hubka in midba midka kale uu ka xoogo taas oo marar badan warbaahinta soo warisay ee askari qorigii garwaaxsanaa ay ka farmuruujiyeen tiro askar ah
kooxo hubaysan ayaa xaafadda islii ee dalka kenya ku dilay wiil dhallinyaro oo soomaali ah cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ku soo badanaya dilalka loo geysanaya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi iyadoo saacadii lasoo dhaafay gudaha magaalada gaaraan xaafadda islii ay ku badan yihiin dadka soomaaliyeed lagu dhex dilay wiil dhallinyaro soomaaliya oo xaafadaasi degnaa kooxa hubaysanon heebtooda la aqoon ayaa waxay xilli habeensiiq dhexe ah dil bareera u geysteen cabdiraxiin cabdulaahi oo ah wiil dhallinyaro soomaaliya ah iyadoo lagu soo waramayeen kooxdan ay doonayeen inay wiilkan dhacaan islamarkaana ka qaataan wax uu watay dad goobjoogayaal ayaa waxay ku waramayaan in wiilkan dhallinyarada uu ku nafbaxay goobta ay ku toogteen kooxda iyadoo aysan arrintan wax warra ka soo saarin booliiska dalka kenya mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa wuxuu ka warbixinayaa sidae wax u dhaceen iyo halka lagu dilay wiilkan dhallinyarada ah isagoona sheegaya in dalalka loo geysanaya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi gaaran xaafad isliiwaad u soo badanayo waqti xaadirkan wiil soomaaliyeed baa lagu dilay magaalada islii gaar ahaan jolof street markaad section tree usii socoto d d plaza meesha loo aqaano dadka kasaayan ay garanayeen niman tuugal baa toogteen oo hub wateen ma la aqaano ma taleefon miyaa waxbay wateen way toogteen wuu dhintay ilaahay u naxariisto meesha buu ku dhiig baxe naftana meesha uu goday muuqaalihiisa iyo dad video kasoo duween ma soo dhigi karo waayo waa arrin naxdilna waaye qof dhinta waaye ilaahay u naxariisto soomaaliya is ilaaliya si kastaba soomaalida ku sugan waddanka kenya ayaa wajahaya xaalad adag iyadoona sii kordhayaan dilalka waxayna dhacdaan imaanaysaa iyadoo isbuucyo ka hor gudaha magaalada nairobi lagu dilay afar ruux oo soomaaliya ah kuwaas oo kala ah saddex ruux oo dumar ah iyo hal wiil iyagoona si xun loo jir dilay sida laga arkay meydkoodoo lasoo dhigay bannaanaha saraakiil ka tirsan f b i-da maraykanka ayaa socdaal qarsoodiga ku yimid magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar waxaa magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho si dhuumasho ah ku yimid wafdi ka socda waaxda ah f b i-da maraykanka oo ah hay-ad sirdoon oo qaabilsan amniga gudaha dalka maraykanka saraakiisha ameerikaanka ee yimid muqdisho ayaa kulamo la qaatay taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka ninka lagu magacaabo asad diyaano qoraal kooban oo lasoo dhigay barta ekis ee booliska dowladda federaalka ah ayaa lagu sheegay in saraakiisha f b i-da ay kala hadleen sidii laysaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah waxa ay ugu yeeraan argagixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo muslimiinta tallaabada ay saraakiisha f b i-da maraykanka ku yimaadeen muqdisho ayaa ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan muqdisho uu si qarsoodi ah ku yimid taliyaha c i e da maraykanka kaasoo la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidanka sirdoonka saambalulshe dowladda maraykanka ayaa kaalin weyn kaga jirta duulaanka militari ee lagu soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxaana hay-adaha sirdoonka maraykanka ay muqdisho ku tacdiibaan dhallinyarada soomaaliyeed ee eed looga dhigo waxyaabo aan jirin warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay filim ku saabsan dhulboobka ah ay ku howlan yihiin madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
waa muuqaal loogu magac daray dhulboobka muqdisho mandhaqan dowladeedba waxaana baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan muuqaalka oo soconaya muddo konton daqiiqo ah ayaa wuxuu soo bandhigayaa heerka uu gaarsiisan yahay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ay qabaan bulshada magaaladaas ku nool waxaa la arkayaa qoysas aad u tiro badan oo ka cabanaya dhulal ay iyagu lahaayeen oo ay dowladda federaalka ah si xooga uga qaadatay waxaa sidoo kale muuqaalka lagu soo gudbinayaa qaar ka mid ah wadiiqooyinka ay dowladda federaalka u adeegsato dhulalka ay dadka rayidka ah sida qasabka ah uga qaadato qaar ka mid ah dadka muuqaalka ka soo muuqanaya dhulalka laga boobay waxaa ka mid ah guryo si caadi ah loo degan yahay goobo ganacsi isbitaallo goobo waxbarasho iyadoo xitaa qubuurihii dadkii ku jiray laga soo saaray
inuu ano nool oo ujeedo inta la qaado alka darabay la geliyo oo badda lagu shubo sababtay tahay meydka hooyaday ma aqoonsan karo waaradkan uu noogu asturan yahay waa soo booqanaa qalbiga iigu dego arrin aad u culus oo waad dareemaysaa bulshadoo dhan wuu saameeyey arrin murugo lahay nagu noqotay wallaahi eedaday taqriiban waxay aasan tahay ku qiyaasaa muddo saddex sanay aasan tahay waa saddex sano ku dhowaad eedaday keliya maahane oday adeerkii xataa waa uu ku duugan yahay eelo fara badanoo noogu duugan dadkii dhowr iyo toban sano ka hor gudugnaa arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad u culus waaye sidii lagu raadin lahaa qaaraa qabuurahoodii aan la'nay ilaa hadda aan raadinayno dadkeena meelaha geena ma hayno qabuurina qaar way kala dhunsan yihiin dad saraakiilaan u wada duwan oo dalka u dhimanaya yaa hadda waa la bixinaa hadii loo ganacsataa laga ganaa hadii loo ايش فائده waxaa xusid mudan in muuqaalka ay ka soo muuqanayaan saraakiil heer guuta sareeya gaaray kuwaasi oo ka cabanaya dhul ay iyagu lahaayeen oo si qasab ah dowladda federaalka ay uga qaadatay anigoo ah sarreeyo guuta mahdi aadan cali Ee, waa madaxii hore ee hoggaanka dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dacwad ka ahay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Ee, dhul anigu aan ku leeyahay degmada madiina Ee, ee, waaxda xalane oo ku- oo meesha le amison ee, xayndaabka u xiran ayaan waxaan ku lahaa dhul gunaanadkii waxaa dardaaran culus siinaya bulshada muqdisho nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir arrimaha la yaab kale oo aan marra maaragtay ummadda caqliga saaxiibka ah ay qaadan karin waxa weeye nin baa la dilahayaa ama wiilkiisaa la dilahayaa xaaskiisiibaa la kufsanhayaa dhulkiisiibaa la dhacahayaa waxay leeyihiin dowladda cadaalad baan rabnaa dowladda cadaalad baan ka rabnaa dowladda ay sheegahayaan waa kuwa dhacaya oo saraakiishoodu dhulkii boobaysa oo ciidamadoodu gabdhaha kufsanhayaan oo laynhayaan oo xasan gurguurta madaxda u yahay dowladda maaragta ay sheegahayaan horta waa tii dhibaatada u geysatay marka ummaddaha waxaan leedahay war caqligiinnu ha soo noqdo yahuud iyo haddii likuurnu yahay iyo riddo ka heli maysaan cadaalade cadaaladu alle xaggiisa idinka jirtaa damiirkiinnu ha soo noqdo nin gaalahoo aan kuu naxahayn maaragtay naxariis ka heli maysid ilaahay naxariis weydiista kitaabkiisana ku midooba boqolaal kunoo waxay rabtaa beegsata cadowga biirjeexayaal bay rabtaa baqaqan yeelayn birtoo laga aslaabay rabtaa boori cunayaasha shacabkoo baraarugay rabtaa oo la baradiinta waxba yaanan sii badinin hadal waa ka bahayaane baraandir si gooniyahay rabtaa oo baryo ilaah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday hoyga ah oo magaalada beledweyne ka degan yahay xildhibaan lagu magacaabo maxamed cabdulaahi buraale faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mudda laga jooga laba habeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay weerar ku qaadeen hoygu uu magaalada beledweyne ka degan yahay xildhibaan lagu magacaabo maxamed cabdulaahi buraale ciidankan ayaa doonayay inay gacanta kusoo dhigaan ninkan iyagoona sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka isku magacaabay hiiraan state xildhibaan buraale oo dalka dibaddiisa ku sugan ayaa sheegay in ciidamo ay guryo badan oo uu kiisa ka mid yahay isku mareen isagoona tilmaamay inuu maxkamad la tiigsan doono waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya wixii ka dhacay waxay ahaayeen waxunay ahaayeen waxaan laga fiirsanin een, waxa ka imaan karay ahaayeen Ee, waxaa dhacday weeraraa dhacay Ee, qoysasaa loo galaa la argagixiyey wax badan oo dhiig ma daadanin laakiin wax ka xunaa dhacay runtii oo aad aad loo jeclaysanin dadaan waxba galabsanin in la aado runtii anigana waa ka baaqsaday sha- dagaal dhaco Een, in meesha xabad ka dhacdo waa u turay ayagaa soo sheegi doono maxkamadaan isla tiigsan doonaa aniga waa awoodaa ee, waxa ay sameeyeen ka badan inaan ku sameeyo maanta aan beledweyne kula sameeyo Een, cabdullaahi weerarkii lagu qaaday asiga laguma ekaynin Een, waxaa la galaaftay saddex guryo kale iyo hotel madiina la tagay marka waa sankataabad arrimo kalaa ku hoos jiro oo siyaasad ah waxaa jira khilaafyo xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaar warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose maalintii labaad ka socda howlo idhafiiqisa waryaheena cabdifataax faarax deeriye oo booqday isbitaalka ah ayaana ka warramaya waad mahadsantahay haashim cabdinaasiir waxaan joogaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose halkaasi oo ay ka socoto barnaamij la xiriira indhafiiqa oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kunyabarow iyo deegaanada hoos yimaadaba dadkan ayaana isugu jira dad da'a iyo caruur intaba kuwaasi oo loo qabtay adeegii ay u baahnaayeen oo ah in indhaha loo fiiqo dadkan ayaan ahaa kuwa in muddo aan indhahoodaba aanay waxba ka arkin laakiin saakay ay dib indhahoodii ay u heleen dadka qaar ayaa inoo sheegay in laba sano oo aan indhahay waxba ka arki jirin xitaa tiro haddii la tuso aanay arki jirin wax kasto xitaa ay ka hor yimaada in aanayba arki jirin laakiin ay dib u heleen indhahooda iyagoona markaasi ku shukrinaya rabbi weyne dhakhaatiirta ayaana ah kuwa aad u mashquulsan oo ku mashquulsan sidii ay u qaabili lahaayeen dadka markaasi u baahan in adeega indhaha loo qabto iyagoona dadka ay soo buuxdhaafinayaan isbitaalka qaarna ay ku jiraan qolka qaliinka oo markaasi lagu fulinayo indhafiiqii ay u baahnaayeen haddaba waxaa ii suura gashay inaan su-aalo weydiiyo qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay indhafiiqan waxaana arkaysaa farxadda markaasi qofka markaasi indhaha loo fiiqay sida uu u faraxsan yahay oo indhihiisana uu wax ku arko isagoona markaasi aad ugu mahadinaya indhihiisa maadaama uu dib u helay magayga waxaa la yidhaha diday- diday jurxaa la yidhaha weli waxaan u mahadnaqaa ilaahi subxaana wa tacaala anugu meeshaan warkama hayn ilaahay ilkiin kulmiyey oo saan iigu fidiya mahadda ee weli aan sii haa mahadda labaad waxaa la dhaqaa diirtii intaan noo soo gurmato saan noogu soo dadaashay wax noo qabatay ilaahay idinkana gacantiina barakaa noogu dheha ununkana ish maxaa kaga dhacay kolkii hore ishaani ha uu bahasha iigu dareed waxay xaasxaasiyad baha la yidhaha horta ka bixi waaye Jigo- jigana waa iga gaarin laakiin dhibaatada ugu weyn oo ka heri weysa cid xasaasiya welina jirka waa iga jirtaa ilaa intay isaaf ku eed
ilaa ishaan waxay aheeday adiga muddo shan sano camala wax ma arkayn walax uun humaaga inaan arko caawa caawa caawa amala maahan wax kale ma arkayn dadka bulshada waxaa- waxaa leedaha oo nafiiq u baahnayeen waxaan dhihi lahay cidda ilaahay mataqaanaa u nasiibay inaad kasoo gaarto haddaad maqasho meelaad kasoo gaarka haddii joogto ood soo dedegsatood mataqaanaa naftaada usoo horta in walaalahan intay joogaan aad ka faa'iidaysta intaasaan kula tali lahay حسين معلم محمود الله يدها marka ka waran indhahaaga haddeer الحمد لله وأجيدا هذا مجيدين فراحة قفك قفك هالكاس تاغن ومجيدين تن هذا واسكد موجي الحمد لله دتك ماش تاغن ولو وأجيدا إلا كاس إلا كاس إلا كاس kolkii hore marka aad hal ilaa xirta siday ahayd marka أم وح أنا أجيدي ملا هل حب ومجيدين haddeer الحمد لله إله كما هتسن بعد الله مسلمين تنو نو كنت استال كان خير كبدن إنه لستي يا إلهي سبحانه وتعالى magacaa الله يعتصم تأمر ish maxaa kaga dhacay
نلقى hadda see baa hadda ma ii jeedaa ya ya ma ii jeedaa Eh, inta meeqoo ah
عفوا هل sidoo kale waxaan waraystay dhakhaatiirta waxayna ii sheegayeen in ay ku mashquulsan yihiin barnaamijkan oo ay ku guda jiraan ilaa xalayna ay ku mashquulsanaayeen dhakhtarka markaasi fulinaya barnaamijkan indhafiiqa ayaana waraysi la yeelanay waxaana waraysigaasi uu ku bixiyey talooyin la xiriira markaasi dadka indhaha loo fiiqay isagoona talooyin u soo jeediyey dadka indhaha markaasi loo fiiqay iyo dadkaasi markaasi u baahan in indhaha loo fiiqo waxaana dhegaystayaasha u soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe insha allah oo aad kaga bogan doontaan waraysigaasi oo uu dhakhtarka bixinayo waa anigoo cabdifataax faarax isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo ay ka socdaan barnaamij la xiriira indhafiiqa
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa